habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka habeen oo aad ka dhagaysataan warbaahinta isnaay qodobada aad ku dhagaysan doontaan caawa waxaa qayb ka ah shirka la tashiga wax kabeddelka dastuurka oo lagu soo gebagabeeyey magaalada jowhar maamulka degmada xabaadle oo dalbaday xarumo caafimaad iyo waxbarasho munaasabad lagu soo dhaweynaya markabka sahmiinta shidaalka turkiga oo lagu qabtay muqdisho beeraleyda gobolka hiiraan oo bilaabay tacbashada beeraha xilliga deerta kulan loogu hadleeya saameynta waxbarashada ay ku leedahay baraha bulshada oo lagu qabtay beedhabo shir loogu hadleeya horumarinta deegaanka oo lagu qabtay xudur xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada ayaad ku dhagaysan doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah booliiska bakistan oo ka hadlay saraakiil lagu dilay dalkaasi qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan warka habeen ee u diyaargaroobay isaga oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale fiid wanaagsan dhegaystayaal waa habeenimo jimcaha taariikhdan ay ku asteysan tahay shan iyo labaatanka bisha tobanaad sanada labaatan afar iyo labaatan warka intuu socdo waxaad is codsiin doontaa anigoo saare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa tarsan qodobadii oo faahfaahsan shirka la tashiga wax kabeddelka dastuurka ah ayaa lagu soo gabagabeeyey jowhar shirka la tashiga bulshada iyo wax kabeddelka dastuurka oo maalmihii lasoo dhaafa socday ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada tani jowhar caasimada maamulka hirshabelle gabagabada shirka waxaa kasoo qaybgalay wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya wasaaradda cadaaladda hirshabelle hay-adaha maamulka dhalinyarada habeenka iyo bulshada inteeda kale ugu horeyn gudoomiyaha dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xeefo iyo gudoomiyaha ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe faadumo cadow sangaab ayaa soo jeediyey talooyin ku aadan wax kabeddelka dastuurka waxaa rabaa waxyar qorobeer inaan ka hadlo qodobka golaha wakiilada dowladda hirshabeelle ma la kordhin karaa mase waa la xadidi karaa waxaan qabaa in la xadido si shaqada ay u noqoto shaqa oo maamul goboleedka mid waafaqsan ama ay la horumarin kara deegaanka sababta hadday bataan waxaa yaraanaya shaqada yaraanaysa
bismillaah magacaygu waa faadumo cadow sangaab kana socoto gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe kuma dheeraan doono waxaan leeyahay barnaamijkan dastuurku waxa waaye indhaha aada wax ku arkaysa waa dastuurku qof aan indho lahayn waxba ma aragto dastuurkan marka waxaan leeyahay oo kula dardaarmaan weliba aan codsanayo in lasii badiyo lana baahiyo lagula soo celceliyo dhanka kale kusimaha agaasimaha guud ee cadaaladii arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya muxudiin xaanshi dalmar ayaa ka warbixiyey qorshaha wax kabeddelka dastuurka ayaa laga soo gaara waxaa kamid a go-aamada waxay u baahan khayraadka see loo wadaaga hirshabeelle waxaad ogtihiin khayraad badan ayay haysataa oo le beero oo le dekado oo le xoolo oo macdan leh oo wax walba isugu jeeto khayraadkaas hadii maaragtay lasoo bixi oo dowladda runtii qorshaheeda ugu muhiimsan ay tahay in khayraadkaasi laga faa'iidaysto sidee loo wadaaga gobolladii isku khayraad maaha isku awood maaha guddiyada dastuurka ayaa dhankooda sheegay in ay meel wanaagsan marayaan wax kabeddelka dastuurka waa iyadana waa option kale midna waa magaalo madax oo ku dhex taalla dowlad goboleed marka idinkaa og saddexda midkaad qaadanaysaan cutubka shanaad marka inahaasuu ka hadli doonaa ama arrimahaas cutubka lixaad wuxuu ka hadli doonaa baarlamaanka federaalka soomaaliya baarlamaanka federaalka soomaaliya saad u taqaanaa waa laba aqal magaca baarlamaan baa laysku dhahaa laakiin waa golaha shacabka iyo aqalka sare wuxuu ka hadlayaa sida xildhibaanka loo dooranayo kulli waa ka warqabtaan ergaa wada ahaydeen xildhibaanadii halkaana lagu doortay wixii waa laga maaragtay gobolladii ay ka yimaadeen iyo bulsho kasta oo meel joogta waxay leedahay heshiis wixii dhex mara ay ku xalliyaan oo ay wax ku dhaqaan waxaad arkaysaan laba beelood maanta haddii ay ay isqabtaan waxaa le odayaasha loo yeero odayaasha ugu waaweyn ee nabadoonnadaa imaanayo war labadaan reer maxaa xeer u ahaa shalay waxablaha xeer u ahaa sii shala lagu dhaqay ku dhaq dheeray oo meel koragay ama hoosken ummad kasta oo meel joogta waxay leedahay waxay ku dhaqanto iyo nidaam iyo xeerar iyadoo ay samaysatay oo ay isku dhaqdo ugu dambeyntiina wasiirka cadaaladda maamulka hirshabelle maxamed cabdiraxmaan ayaa soo xiray kulanka kulamadeenna saddexda maalmood soo socday oo ahayd heercinaad wegeysta dastuurka cutubyadiisa shanaad ilaa cutubka sagaalaad runtii waxaa waaye waxaa la helnay afkaar badan oo dadkaan ka dhex helnay si aan ugu gudbinno yacni baarlamaanka oo hadhowti ay noqoto hadalladiina oraah maantii loo baahnaay inay qayb ka tahay kulankan ayaa muddo saddex maalmood ah ka socday magaalada jawhar ee caasimada maamulka hirshabelle islamarkaana loogu arrinsanaya wax kabeddelka dastuurka maamulka degmada xabaadle ayaa dalbaday xarumo caafimaad iyo waxbarasho sida warbixintan ugu faahfaahiyay waryaheena maxamed nuur xuseen degmada xabaadley oo ka mid ah degmooyinka hoos yimaada magaalada jawhar ee caasimada maamulka hirshabeelle ayaa muddooyinkan dambe wajahaysay xaalado kala duwan oo ugu horeyso dabar la-aan iyadoo oo xilliyada qaarna ay dilaacaan cuduro kala duwan halkaasi oo aan lahayn xarumo caafimaad oo degdeg ah guddoomiyaha degmada xabaadley ayaa goobjoog ka ahaa kulan lagu weydiinayay dhibaatooyinka ka jira degmadaasiya odayaasha dhallinyarada iyo bulshada ku suganba halkaasiya
dadaalka oo magaciisa guddoomiyaha faraxiis meel walba la geersini insan in dadaalo waayo isna meel dheer la geersini maadaama irin iyo hadda una weli aynu manin koyne ninkii intani muuji oo bannaankani geey oo hawaadley insa magaciisa dhulka iyaanoo kol intaada rabo aansiinki mahadin hiyaadii oo nin soo gurmati oo magaciisa magaciisa soo qeybti in magaciisa ina walinin qabato ina waa mahad celiyaan aad iyo aad baan ku mahad celiyaan dad beeraaley ah oo maskiime ah oo maanta leh waxaa la magacaabi ee dekmo muddo toddoba sano sideed sano wax oo dhaqaalo oo naaga yimid xagga hay-ada gargaarka caalamiga ah maba jiro waa ku il go-annaha mar walba waxaan alaaba eedda saarnaa madaxda oo sare madaxdii sarena eed bale waxaa naga maqnaa waxaanu ahayn guddoomiye la-aan wax walba waxaa ku birin karaa guddoomiye guddoomiyaha ayaa hadda sameeyey inuu hay-adihii iyo dhaqaalahii iyo wax walba inuu isu soo xaro ay shicibkii iyo dowladdii dhaqaalo fiican iyo dhaqan fiican dhex dhigay waa ku mahadsan yahay guddoomiyahan waxaan rabnaa annaga ma haysano markaan u soo gudagalno degmo ahaan bulshadii maanta waxay u baahan tahay daawo la-aan ayay u baaba'san tahay war qofka haddaad brisar u hesho xabad asbar aadan u gadi karin xabad umbishile aadan siin karin waxba ma taraayo waxaan rabnaa waa mahadsantihiin nala arka dhibaatada noo codeeya cawashada in waxa laga fiiriyo madaxweyne cali guudlaabe waa mahadsan yahay hay-adaha caalamiga way mahadsan yihiin waxaan rabnaa gargaarkaagii iyo dadkaagii oo noo soo dirtay waa aragnimo wafdigii waana soo gaaray madaxweyne waan ku mahadsan tahay khayr allah ku siiyo haddana waxaan idinka rajaynaa inaad dadaal kan ka sii weyn mchk ma haysano xaruntii caafimaad wixii dhamaystiran qalabkii ma haysano daawo ma haysano dadkii bulshadii joogeen wax yaroo daawo aan helnay oo qoladana siisay amisonta aan haysanay daawadiina wax yar oo daawadii bulshada aan ku finleen aan helnay daawadiina waay dhammaatay dadkii haddii iisheeg micnaha maamo iisheeg xaamile eh oo dhiigbax iyo rafaad ay ku jirto wax loogu gargaara ma haysano waxaan u baahneen madaxda sharafta leh inayna soo qaabisho ee ilgaar ee nagu soo dayso dhakhaatiirtii waanahan waa joognaa degmada xawaalle waxbarashadeeda ilaa ay hadda ilmaheena waxay iska dhexyaacsan yihiin beledka dhexdiisa kuwa dad tuuriyeeya intaasna waxaa keenta waxbarasho la-aan kuwa malaayi iska aada kuwa guryahooda isaga leelleela kuwa bannaanyahaas webiga isaga dhintay intaasna waxaa keenay waxbarasho la'aantaasaa keentay marka waxaan rabnaa hay-adaha gaarka ah iyo dowladdaba in ay arkaan degmada xawaaley waxaan u baahannahay waxbarasho macalimiin waa haysanaa macalimiintii siyaad bare waktigiisii shaqaynaa ilaa ay haddaan ahan waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan dowladda hirshabeelle iyo hay-adaha gaarka ah kuwa dowliga ah inay sida ugu dhaqsiyaha badan degmada xawaaley waxbarasho ay u hesho degmada xabaadley ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ah degmooyin ku isimaada magaalada jowhar waxaana haatan dadaalo fara badan muujinaya gudoomiyaha degmada xabaadley oo dhowaan la doortay munaasabad lagu soo dhaweynaya markabka saahmiinta shidaalka turkiga ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho caasimada dalka sida warbixintaani ku faahfaahiyo wariyaheena cabdicasiis xasan cabdulle madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya mas-uuliin isugu jiro wasiiro iyo saraakiil ka socda waddanka turkiga ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayay markabka turkiga oo baaris shidaal ku sameyn doona gudaha waddankeena munaasabadan oo ka dhacday degada magaalada muqdisho ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane daa-uud awees jaamac waxa uuna sheegay in ay midaani tahay fursad taariikh weyn ah oo guud ahaan u ah ummadda soomaaliyeed wuxuu sidoo kale sheegay in mashruuca sahamiinta shidaalka uu wax badan ka bedeli doono mustaqbalka soomaaliya iyo sawirka guud ee caalamka looga haysto dalka munaasabada maanta waa munaasabad taariikhi ah waa soomaaliya taarikh cusub u qormaysa dhowr sannadood oo soomaaliya ku jirta xaalad aad u adag waxaa maanta bashaaro weyn ah in maanta shacabka lagu bogaadiyo in hawshaan ama mashruucan weyn ee muhiimka ah dalka laga hirgelinayo dhab ahaantiina waxa uu noqon doonaa mashruuc wax weyn ka bedeli doona sawirka iyo mustaqbalka soomaaliya intaba dabcan mashruucani waa mashruuc muddo soo socday oo markii labada dowladood heshiiska gaareen ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya turkiga kadib waxaa xigay nidaamkii amaba qaabkii loo hirgelin lahaa heshiiskaasi oo ay ka mid tahay in markabku halkan yimaado caadiyanna markabka muddo ayuu soo qaataa intii uu soo socdayna waxaa socday diyaargarow dhinacyo badan ah marka maanta ayaa ah maalintii loo madlanaa oo ah in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo mas-uuliyiinta kale ka socota dalka turkiga ay si wada jir ah ay markaasi daha uga rogaan barnaamijkan fulintiisa oo hawsha ugu horraysa markaas bilaabi doonaan oo yahay ay tahay in sahankii la bilaabo sahankaasna waxaa la filayaa muddo shan ilaa toddoba bilood gudahooda in natiijo wanaagsan ay ka soo bixi doonto maadaama ay jireen howle hore loo soo qabtay oo markaasi dhiirigelinaya in sahankan uu noqon doono mid natiijadiisu ay wanaagsan tahay markabka sahminta shidaalka ayaa la filayaa in door weyn uu ka qaato sahminta shidaalka badda soomaaliya taas oo tallaabo muhiim u ah wax weyn ka tari karta culeysyada dhaqaale ee dalka muddo dheer la tacaalayay mahadsanid cabdicasiis markana gobolka hiiraan beeraleyda gobolka hiiraan ayaa bilaabay tacbashada beeraha xilliga deerta sida mar kale warbixintaani ku faahfaahiyo maxamed nuur xuseen beeraleyda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa bilaabay tacabka beeraha maadaama uu u bilowday roobka deyrta dalagyadan ay bilaabeen in ay tacbaan beeraleyda ayaa waxaa ka mid ah masagada galleyda iyo digirta kuwaasi oo qayb weyn ka qaatay wax soo saarka dalka waa kuwaan qaar ka mid ah beeraleyda magaalada beledweyne oo ka hadlaya
si wanaagsan ayaan ugu faa'iidaystay waxaan dib u bilaabay beerteydii inaan abuuro si aan roobka biyihiisa ama xareydiisa aan ugu faa'iidaysto alxamdulilaah beertana si wanaagsan ayaan markaas aan u abuurtay haddii misigii geli ahaan laheydba insha allah inay soo baxaan ayaan rajeynayaa anigoo markaasi ka faa'iidaysanayo roobka deyrta ee sanadlaha ah waxaana ka mid ahay beeraleyda kuwaasi oo si sanadlaah deyrta ugu faa'iidaysto maadaama uu beerta markaasi matoora u saarneen oo keliya ka faa'iidaysto xilliyada deyrta ugu caansan tacbashadan uguna wanaagsan anigoo markaasi abuuranaya ama galleyda ama markaasi misigada ka markaasi aan jeclahay ama kana mid ah beeraleyda magaalada beledweyne alxamdulilah waxaa inooda ay roobkii deyrtaha ayaa noo bilowday marka alxamdulilah allah ayaa mahadiisa kale subxaana watacaala beerihii abuurkooda ayaa la bilaabay marka inta badan hadda beerooyinka inkastoo ay jiraan fatahaado ama webiga oo banaanka u baxay alxamdulilah hadda roobaa noo da-ay oo beerihii waa ay noo qoyeen haddana abuurkooda ayaa bilowday inta badan beeraha waxaa lagu abuurayaa sida galleyda misikada iyo digirta oo inta badan la isticmaalo ama loo cuno oo loo isticmaalo cunitaanka marka alxamdulilah ilaahay aa maanta iskale dhulbeereedyada ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sanad walba soo saara dalge aad u kala duwan kulan looga hadlayay saameynta waxbarashada ay ku leedahay baraha bulshada ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo kulan looga hadleeyay saameynta ay waxbarashadu ku yeelatay isticmaalka baraha bulshada ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kulanka ayaa waxaa soo qaban qaabiyey ururka garab walaal waxaana goobjoog ku ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn gudoomiyaha ururka habeenka koonfur galbeed soomaaliya faadume isaaq iyo gudoomiyaha dhalinyarada koonfur galbeed ayaa ka warbixiyey ujeedka barnaamijka waxbarashada lunku hadalo sida waalidiinta oonaniska hiro email eraay use bulshada waxbarashada shay qaalin ee walila fadeehin waalidiinta iyo macallimiinta inta iska hirnaadaan si oo walbarashada iyaalshan ogaadaan walbarashada qolanbarana oo hindhoole ee siiba gabdho haddana walbarashada sinadkun eeda zaaidan nagadan waalidiinta gabdho dhaleen wali kala tali faday si oo mail eraay use gabdhoosho hiraabtiyo jikadii hogaleen walaasho korsadan gabdhoosho mail eraay walbarashada jiraan macnaha aan erana walaasayda wal badan oo wacyigelin ee laga soo bee geeki marida jaahilnimada ay tahay gabarta idda la kareebo jiray meelka walbarashada dir jiray maadaama oo walaagasa wacyigelin wacyigelin badan laga soo bee maadaama hata gabro meelka ku sareeyaan oo meel eraay usu intaas dhan wacyigelin badan i waalidiintii i bulshadii oo katii i macallimiintii i malaaqi dadkii dhan isla wada kaheen tababaro shal duwan waa walilaha sii aheen ururada shal duwan ee magaaladan baydhabo sida isxilqaanka ee ka shaqeeya tababaradaas markay qaadadeen weli jaanis linsey in la dhiirigeliyo iyo naftirshab walaayo lahabari in bulshaada kale sii deersiya walyaro oo welisay marka walaay howlugaaseyti ayuu kaqowda fadeen dad shalayba marka isxilqaanka shaqeeyeeno wadankan dee ka hormaryaayeen geeg hoob walyaro oo mayle raay beese la sii oo dalka ka hormariyaa leer marka wali maleese iniyo sila fadaay iskusii fayl iniyo howlugaaseyti qowdeen dhanka kale waalidiinta kasoo qayb gashay kulanka ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda ay leedahay waxbarashada guruubkun oo barnaamijkun wada eeda aqmaha siiyey ee sida malaaga horte in sheegay dadkagu wiino hoololan sheeg qorowalka ugabada kor geeka dowladdii fiiriyaasoo taleed galantiya lukulubahay korontadiiya fiiriyaas haddadu ayte walbarashadii haddadu ayte iska dayan waan kulliyo biyoogina haddadu waaye dowladdu isku roogdalay mama duu magaaga yab dad kale ka dhagda dhagan magaagani haayan dhaqankiina dad kala wada walaan hanfara galateen baa laleeyey walbeesale la aruuriyey waaba ujeedo kale baa lakule barnaamij kale jar meel kale laku haysan madun un o talada korno dowladdaana un tortib in taliyaas ilaahay na deersi un orda tumman in dhorsano dowladana walaa un hadigeeka barayfada nin argaladeeyaano koronto in haddada waynay biyo in haddada waynay walbarashada in haddada waynay nasiib doro jeertu aha may waha walaan waqtigii habilaadan kasi weligay mehelmaamo b b c walila ka sheegay madi mobile un qariibaan hormuud weliba meelaan dhasane intaha galaasi madaxweyne madaxweyneyaalku adaga jaraanga la eri bbc laka sheegay ma eynga la eri ganacsiga waa la eri jaamarkaasaanga la hawedi walla hakubaaran degay qoboron fadheetay adduunyada hakubaaran degay laka argaladay muslimiinta maskantiyo oyaalka muslimiinta laka argaladeeya wahaaye marka ana anfiirsada hadda kaamilka un hadda awlaada eedayaan madii un meelo seeno un galabti tukano masalaadi tukano walkaste amant inta kitaabka qaadana jizaago ama xisabku hadda akrifani mobile ka furaani uu kuma hakadi barnaamij elan hadda akhwaana unugi oo deedaantan roogdaba barnaamijkan meeliseeday owlaadi yare may nagadaayan oo masqantiyo maaba andeerin walaas ugu dambeyna gudoomiyaha ururka garab walaal ayaa ka warbixisay sababta keentay in kulankani la qabto kaas oo ee langu hadalaya caqabado badan oo sheeno kore in ciyaal dhifotar nagadaan mise walbarasho waayaan mise walbarashadii laku ogiyo iyo macnaha banaanku unku bahan iyo caqabado oyo leto social media marka social media kolley siduuna ogna maybahaa lan walba si is uun ku faa'iidaysado laakiin ciyaalka yaryarka oo under ageka ah oo iskuulaadka dhikadaayaan da-dio eedan yarta caqabad wiinga kula kulamaayaan marka muhiimadaana maybahaytay ini oo social media caqabada kaya walbarashada msemeelraayefaaiidenleye haddii oo caqabad kala eeganleye walbarashada sidee lanku horseedo karo sidee oo micnaha laniskahiro koro waalidiinta iyo maamulooyinka iyo iskuulaadka iyo ururada bulshada qabangunaada koraan doorkayo ka leeyin maata uanay odayaal dhaqameedka mise eldariska inay caqabado bulshada iyo ka leeyin domadelangnagada dhiniga walbarashada
haddii aan intaasi kaga nimaano warbixintaasi ku aadaneed kulankii loogu hadlayay saameynta waxbarashada ku yeelatay badaha bulshada markana degmada xudur shir loogu hadlayay horumarinta deegaanka ayaa lagu qabtay degmada xudur mar kale maxamed nuur xuseen gudoomiyaha degmada xudur oo ay weheliyaan xubnaha kale ee maamulka ayaa waxay kulan la qaateen ururada bulshada ee degmadaasi ku nool kulanka ayaa ujeedkiisu ah sida ay bulshada iyo maamulka degmada ugu wada shaqayn lahaayeen arrimaha horumarinta adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka ganacsiga iyo dhismayaasha kala duwan ee ka socda degmadaasiha
kaasoo isdardalgiraayisdii oo maydharaas wada shaqayntii oo urada bulshadii oo hadeyn maydharaas maamulka degmada saas dartoo waxyaabaha ku muuqada loo baahday dardalgelinta arrimaha amniga maadaama loogi door muhiime oo ku eegin urada bulshada ka shaqaynta amniga sida haweenkii iyo dhallinyarada iyo macluumadii xaafidadii oo ku shaqeeyaan dhinaca amniga jinsidii iyo shaqooyinkii oo deegaankii oo ahayn dardargeliyaan saasaabta un maamulkii oo maylarays maylarays degmadan iyo maylarays wada shaqayntii iyo maylarays sii wadaan iyada iyadan mahadsantiin kulun walibahay kulun oo maylarays isku wareysadaay dhammaan guudi xaafidadii maylarays ururada dhalinyarada iyo haweenkii iyo wali oo maylarays talooyinka iyo wali iyo cabashadii ah gudbiyaayeen maamulkana guud ahaan ku dhegin sidii wali talooyinka iyo wali cabashada la gudbi way baan u rajeeyi doonaa insha allah ururada bulshada taatay oo isku soo bagatay shaqooyinkii iyo degmadan ahaayeen deegaankan ahaayeen bulshadii aan ahaayeen iyo dardargeliyaan shaqooyinkaas volunteer ee kahaayeen runtii iyadan imaamka waan xasuusinin dadkoo ammaanlew deegaankan shaqeeyow shaqooyin kastoo la qabadaw volunteerka qabadaw annaga toy maylaa waxyaabihii iska waxaan qabsoy bulshadii ugeebgaadaan dhinaca amniga walwalba ugeebgaadaan iyad iyadan maasantiin kulankan taasa koonahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi si kastaba kulankan ayaa ujeedadiisu ahaa sidai ay bulshada iyo maamulka degmada ugu wada shaqayn lahaayeen arrimaha horumarinta adeegyada bulshada markana kusoo dhawaada xubinta salafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanayaa laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol halka doolar mareykanka ayaa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya labaatan iyo sideed dhibic shan qabashada halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada beriiska nooca loo yaqaano safaariga ayaa haafkiisa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya sagaal iyo toban doolar iyo bar halka beriiska nooca loo yaqaano xamsaha la kala siisanayo shan iyo labaatanka kilo soddon iyo kow doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaano mudlo ayaa la kala siisanayaa toban doolar iyo bar kartoonkeeda sokorta ayaa loorkeeda la kala siisanayaa afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanayo koo iyo labaatan dhibic labaatan iyo shan sinti saliidda saliid cadeeda loo yaqaano ayaa la kala siisanayaa soddon iyo saddex doolar caanaha hilaac ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar iyo bar oo madafaas kelin ayaa loorkeeda la kala siisanayaa shan iyo toban doolar iyo bar halka hilaac la kala siisanayo laba iyo toban doolar markana dhanka iyo dalaga koombada gale ayaa la kala siisanayaa sagaal kun oo shilinka soomaaliga ah halka digirta koombadeeda la kala siisanaya sideed iyo toban kun salbukada ayaa la kala siisanaya labaatan kun halka qamadiga koombadiisa la kala siisanayo afar iyo labaatan kun guud ahaan xubintaasi salafka ayaa ugu dambeysay warka habeen oo aad ka dhagaysanayseen warbaahintiisna intuu socday warka waxaad socodsiinaysaa anigoo ah saare cabdi xuseen dhanka iyo farsamada waa tirsan soo saara waa cabdicasiistan intaan ku kulmi doono warkan kiisa xiga sida ayaa maana alla